barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labaatanka bisha februaayo ee sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdiqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno dood ku saabsan guurka iyo waxbarashada gabdhaha anigu waxaan aaminsanahay oo aan arkay inay gabdhaha saameyn ku yeelan karto marka ay waxbarashada wado haddii ay guursato markay noqoto maaraynta waxbarashada iyo guriga aniga waxaan aaminsanahay gabadhu markay singal tahay oo ay gurigooda joogto iyo marka ay gabar marwo reer la tahay xagga waxbarashada inay gabdhaha marwooyinka ku fiican yihiin kaalimihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn
wararkii cayaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
qaramada midoobe ayaa sabtida maanta ah sheegtay in colaadda dalka afghanistan ay ku dhinteen oo qof ayna ku dhaawacmeen toddoba kun oo kale sanadkii aynu kasoo gudubnay ee labada kun iyo sagaaliyo tobankii howlgalka qaramada midoobey ee dalka afghanistan ee loosoo gaabiyo yunama ayaa ku eedeeyey kooxda taalibaan iyo weliba kooxaha kale ee isis iyo mintidiin kale inay sabab u ahaayeen sagaaliyo afartan boqolkiiba dadka ku geeriyooday sanadkii labada kun iyo sagaaliyo tobankii colaadaha dalka afghanistan qaramada midoobey ayaa intaa ku dartay in ciidamada taabacsan dowladda iyo kuwa isbahaysiga uu maraykanku ku jiro ay sababeen afar iyo waa saddex iyo afartan boqolkiiba dadka halkaasi ku geeriyooday lixda kalena ay sababsadeen iskudhacyo kale wararka qaramada midoobe ayaa imaanaya iyadoo heshiis xabad joojin muddo toddobaad ah soconaya oo lagu yaraynayo colaadda dalka afghanistan uu maanta ka dhaqangalay afghanistan taasi oo wadada u xaaraysa in maraykanku uu heshiis nabadeed la saxiixdo kooxda taalibaan sagaaliyolabaatanka bishan taasi oo lagu rajo weyn yahay inay soo afjarto colaadda siddeed iyo toban sano jirsatay ee dalkaasi afghanistan heshiiska maraykanka iyo taalibaan ayaa sabtida dambe ka dhici doona dalka qatar iyadoo ay goobjoog ka noqon doonaan ergooyin caalami ah heshiiska ayaa suurtagelin doona in si tartiib tartiib ah ay dalkaasi uga baxaan saddex iyo toban kun oo askari oo maraykan ah islamarkaasina saamaxaya inay helaan fursad ay ku wada hadlaan dhinacyada afghanistan ayna ku gaaraan xabad joojin waarta oo dalkaasi ka hirgasha iyo weliba awoodda siyaasadeed oo ay qaybsadaan
dadka waddanka togo ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorashada madaxtinimada dalkaasi dhaca galbeedka afrika dadka ka faalooda siyaasadda dalkaasi ayaa sheegaya in madaxweynaha hadda talada haya ee fawre nazimbe uu si aqlabiyad leh ugu guulaysan doono doorashada qoyskiisa ayaa toogo soo xukumayay kontonkii sano ee lasoo dhaafay nasimbe waxa uu xilka madaxtinimada la wareegay sanadkii laba kun iyo shantii kadib markii uu xilkaasi ka geeriyooday aabbihiisa aadeyma oo toogo soo xukumayay muddo afartan sano ah
halka wararkaasi aad kala socoteen waa v o a oo idinkaga imanaysa washington kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana boosaasan noogu soo diyaariyay yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan kaga hadli doonno guurka iyo weliba waxbarashada gabdhaha barnaamijka waxaa marti igu ah raaqiyo maxamuud cabdow oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah xilligan ku jira jaamacadaha iyo iimaan ismaaciil maxamed oo ah gabar waxbaratay iyadoo xaas ah haddaba maxay tahay caqabadaha haweenka inta badan u diidaya inay waxbartaan iyagoo xaas ah ugu horeen waxaan barnaamijka kusoo dhoweeyey madasha iimaan oo aan weydiiyey inay iga waranto waayaheedii waxbarasho bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullah aad baa u mahadsantihiin barnaamijka madasha v o a bacda salaan waan kaaga mahad celinayaa yuusuf dadaalka aawadid walaal waad mahadsantahay yuusufow markay noqoto waxbarashada gabdhaha saameyn ma ku yeelan kartaa gabadhu haddii ay guursato waxbarashadeeda xaqiiqatan waxaan dhihi karaa anigu maya ma jirto wax saameyn ah oo cad oo ay gabadhu haddii ay guursato waxbarashadeeda ku imaan kara waa haddii ay gabadhu iyado dadaal iyo howlkarnimo aadan muujiso waad mahadsan tahay raaqiyo oo ka mida iyadana gabdhaha waxbartaa saameyn ma ku yeelan kardhaa gabadho mar haddii ay guursato in ay waxbarashadeeda ka hadho raaqiyo aad baad u mahadsan tahay yuusuf oo waan kaga mahad celinayaa sida mawduuca quruxda badan aad usoo xushay dabcan anigu waxaan aaminsanahay oo aan arkay in ay gabdhaha saameyn ku yeelan karto marka ay waxbarashada wado haddii ay guursato taasna waxaan u sababaynayaa in ay gabadha laftigeeda iyadu saameynta ay keento oo xilliga ay guursato oo kaleeto in ay waxbarashada gabdhuhu ka haraan taasina way jirtaa ma ka aaminsanta adiga marka haddii gabadha la guursado in waxbarashada ay ka harayso dabcan horta laba ayaanu kala qaadaynaa oo waxay tahay marka koowaad in gabadhu ay ka go-aantahay gabadha haddii ay ka go-an tahay haddii ay guursato inaysan waxbarashadeeda ka harin dabcan culays wuu imaanayaa hooyaa noqonaysaa maxay ahayd toole ubad baa imaanaya xaaladii waa isbedelaysaa marka horeeto aad ku jirtay oo ahayd inaad gabar gurigooda joogto kaleeto aad ahayd aad waxbaranaysay laakiinse hadda mas-uuliyad gaara ayaa ku fuushay marka taas waxaan u malaynaya gabadhu haddii ay usoo jeedo in ay dabcan ka miro dhaliso hadafyaday awar lahayd in ay ka miro dhalin karto oo waxbarashadeediyo gurkeedaba isku wadan karto balse inta badan gabdhaha waxaa lagu canaantaa oo boqolkiiba siddeetan oo si realitia ah inay dhacdo gabadha haddii guursato inay waxbarashada ka hadho boqolaal jeer baa aragnay taasna koley waa dhibaato aad u badan oo gabdhaha kusoo badanaya weyna jiraa boqolaal gabdhoodoo kaleeto oo waxbarashadoodii shaqooyinkoodii iyo weliba guurkoodii iyo gurigoodii isku watiyo ubadkoodii waayahay waa mahadsan tahay raqi waxay sheegtay in haweenku haddii ay guursadaan culays dhanka waxbarashada ah iyo ubadkii sidii loo maareyn lahaa iyo arrimihii guriga marka maadaama aad adigu ka mid tahay imaan gabdhaha dhallinyarada ah guriga leh oo ah haweeney marwo ah haddana wax baranayay culayskaas see u maareyn jirtay waa mahadsan tahay yuusufow marka ay noqoto sidee u maareyn jirtay culayskaas horta soomaalidu waxay tidhaahdaa nin tuur leh taba u seexdo ma waayo qof wax kastana waa la xallin karaa wax walba oo yimaado way fudud yihiin sida loo xaliyo markay noqoto maaraynta waxbarashada iyo guriga aniga waxaan aaminsanahay gabadhu markay singal tahay oo ay gurigooda joogto iyo marka ay gabar marwo oo reer la tahay xagga waxbarashada inay gabdhaha marwooyinka ku fiican yihiin marka xiliyadii waxbarashada ee aad gabadha ahaydoo waqti aad haysatay jaanis aad haasaawo tegaysay waxaaba laga yaabaa darajada iskuulka iyo imtixaanaadka iyo jaamacadaha in ardaygu gabadhaas ay kuba hooseysaba gabadhu hadday murwo tahay ma jirto fakar dheeraad oo iyo xaalado dhalinyaro oo ay ku jirto waxa inta badan ay xooga saartaa maadaama ay gurigeeda iyo reerkeeda haysto waxa keliya ay ka fakaraysana tahay keliya inay markaas hamiga ay leedahay rumayso waxbarato caqabadaha caqabado way jiraan oo wax walba caqabado way leeyihiin laakiin solution baa la keenaa dhibaato badanna ma sii dhacdo waqtiga aan hadda joognana marka aan ku salayno toobigeena waxaa jira gabdho badan oo waxbaranaya gabdhihu wacyigu u isbedelay gabdhihii waxay fahmeen in gabadha hadday guursato waxbaran karto waagi hore waxaa dhici jiray gabdhaha qaarkood inayba guurka uga daahaan bal labayo toban sano saddexiyo toban sano iskuula iyo afar sanoo jaamacada toddobiyo toban sano ha guursan inta aad waxbarashada wadid laakiin hadda way dhacdaa gabdho iyagoo dugsiyada sare ku jira iyagoo jaamacadihii ku jira bay waxbartaan shaqaystaan heerna gaaraan hey waa kaaga mahad celinaynaa imaan waa dhegaysatay adigana waxaa ka mid tahay haweenka dhallinyarada xilligan waxbaranaya ma isleedahay raaqiyo haddii aad guursan lahayd oo kale in aad aaminsan tahay inay caqabada kaa hor imaan karaan oo kale dabcan horta aad waxaan ugu mahad celinaya walaashay imaan iyadoo xaasa inay haddana waxbarashadeeda sii wado dadaalka xabitaalka kasii wadayaan ku leeyahay haddaan usoo noqdo su-aashaada koley waa khasab caqabad way imaanaysaa wax kastoo aan caqabadeeda dabcan aadan arkina horumarka ma gaarayso waan aaminsanahay inay caqabad imaanayso weliba caqabado aada u fara badan inay imaanayaan dabcan adiguba waa dareemi kartaa gabadhu waxyaabo fara badan baa isbedelaya wakhtiga maxay ahaytoo le aad waxbaranay sidoo kaleeto inkastoo loosii kale nugul yahay inta badan gabdhaha waxay waxbarashada kaga haraan markii ay guursadaan waa dugsiyada sare walow jamacaddu ay fududahay kaba soo qaad gabar hadda isku dugsi saroo kaleeto wada haddii ay guursato way adag tahay xaaladii ayaa isbedelaysa waxa laga yaaba inay gabadha hooyo noqoto inay walaacdo in ay iskoolka ka harto dan haddana waxay noqonaysa inay sanad dambeeto iskuulka sida ugu soo laabato ama ay ka harto laakiinse inta badan waa ay fududahay gabadhu markay jaamacadda dhiganayso kaleeto haddii ay guursato way xiran kartaa dib ayay jaamacadeeda u bilaabi kartaa waayahay barnaamijka madasha dhalinyarada ayaa dhegeysanaysaan waayahay raaqiyo adiga qorshuhu ma kugu jiraa markaad dhammaysid jaamacadaada oo kale inaad la mid noqotid walaal imaan oo kale aad baad u mahadsantahay yuusufo dabcan haddii aad waxbarato oo aad dabcan waxbarashadaada aad heer ka gaarto dee gabar kasta waxay u joogtaa un waa guur taas waa khasab
waaya imaaney waxaa jira gabdho badan oo jaamacadda kula dhigta iyo kuwo kaleoo saaxiibadaya marka markii fasalka la wada fadhiyo oo kale waa ka duwanaanaysaa inkastoo ay jiraan sidaa sheegtay gabdho kale oo kula mid a marka bal gabdhahaasoo kale dareen noocey ay ku siisaa maadaama adigoo hooyo aad kursiga fadhidid iyagoo dhalinyaro ah yuusufow waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay yuusufow marka ay noqoto barnaamijka waxbarashada gabdhaha dhalinyarta ah oo hadda waxbarashadii wada iyo gabdhaha hooyooyinka ah ee waxbaranaya horta walaal markay noqoto hadda wakhtiga aan joogna aan ku salayno jaamacadaha iyo iskuullada kulli waxaa dhigtaa hooyooyin waxbaranaya kullina waxaa soo qalinjabiya gabdho badan oo hooyooyin oo caruur leh iyo gabdho badanaan caruur lahayn marka hadda aniga markaan isku saleeyo horta hadda waan dhameeyey waxbarashadii jaamacadda laakiin xilligii aan waxbarashada ku jiray waxaa jirtay asxaabtayda way jireen gabdho badan oo iyagana marwooyina gabdho badan oo intaan jaamacadda wadnay guursaday walow anigu anigoo aan jaamacadda bilaabin ka hor aan guursaday oo dugsi sare ku jira marka asxaabtu inta badan way ku dhiirigelinayaan waxay kuleeyihiin dabcan adaa maanta naga fiican waxbarashadaadii waad wadataa guriga reer iyo awlaad waad leedahay mararka qaarkood waxaaba dhici kartaba xilliga waxbarashada hooyada murwada ah oo reerkaiyo ilmaha leh inay ka gareed sarrayso ama ka activity badan tahay gabadha kale mararka qaarkood markaa weydiisanna waxay kuleeyihiin dee anagu hadda iyo kowba waxaanu ku mashquulsanahay ku jaah wareersannahay wiilkaanu xulan lahayn iyo noloshu meeshaan saldhigi lahayn laakiin adigu olready meel wanaagsanna waad joogtaa hamigaagina waad heshay reerkaagiiyo waxbarashadaada iyo gurigaagina waad wadataa marka inta badan way ku dhiirigelinayaan gabdhuhu waad mahadsantahay
ma jiraan marka gabdho waktigaasi kula galaas ahaa oo jaamacadda kula dhiganayay oo isaga haray jaamacaddii markay guursadeen oo kale haa way jiraan yuusufow way jiraan gabdho badan oo waxbarashada markii la guursaday ka haray jaamacadda ha dhigteen amba asxaab kale aan ahaano oo iyagoo waxbaranaya intii la guursaday waxbarashadii ka haray mararka qaarkoodna way kugu dhiirigelinayaan adigu xataa inaad ka hartido waxaa lagu leeyahay culays badan baa ku saaran mar xaamil baa tahay mar waad wallici mar gurigiiyo hawshiisii mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay gurigaagiibaa kaa dayacmaaya gabdhaha qaar waxay aaminsan yihiinba haddii aad jaaniskaaso dhan waxbarashada ku lumisid hadda ninku waa intaasuu ku nacaaba ama uu reer kale yeeshaaba isdhaa qoftaan mashquulkeeda iyo orodkeeda badane bal meel kale aad ku nasato doono marka gabdhaha qaar waxay aaminsan yihiin haddii ay wakhti ku bixiyaan inay waxbartaan in gurigoodii uu ka imaanaya dhibaato amaba ay isleeyihiin bade amuu ninku idinka tagaayo isdhahaa qoftaan mashquulkeeda bal qof kaleaan mashquul lahayn doono taasna waa dhici kartaa
raaqiya haddaay waxay ka dhawaajisay maadaama iyadu tahay gabar weli dhiganaysa jaamacadda aansan guursan waxay sheegtay inay hakad uu geli karo haddii ay guursato guriga ku mashquuli kardho waxbarashadeennina dibdhacu ku imaan karo marka arrintaa ka waran yuusuf waad mahadsantahay adiga walaashay raaqiyaba waa bogaadinayaa ra'yigeeda wax kasta horta dibudhac wuu imaanayaa walaal oo dhihi mayno dee qofku si saliim ah buu waxbarashadii u wadayaa way dhici kartaa gabadhu sanad in ay ka hadho way dhici kartaa bilooyin xaalado soo wajahaan inay ka harto laakiin almuhim waxa waaye gabadhu inay mar walba ku dadaasho haddii ay kufto inay kacdo qofku haddii uu kufo oo meeshii uu ku kufay sii fadhiyo waa caqabad laakiin haddii aad kuftid oo kacdid oo socotid noo maata wax xun maaha waa caadi marka gabadhu waa in ay sii wadaa caqabadaa imaanaya laakiin waxaa jira fursada tusaale gabadhu waa xaamil hooyadeed lama joogto guriga sawjkeeda iyo iyada bas weeyaan markaasoo kale ama way umushay cidno caawisa maysto way ka haraysaa waxbarashada waa qasab laakiin maalin waxaa u imaan kara ay hesho qof shaqaalo caawiya walaal u timaada hooyadoodoo kale ay la joogto mararkaasoo kale gabadhu waa inay ka faa'iidaysataa waxbarashada ama qoyska ninkeeda oo kale oo caawinaya ama la jooga ama u dhow waa inay markaas oo kale jaaniska ka faa'iidaysataa ay gabadhu haysato waayahay raaqiyo adiga muu malaynaysaa in ragga laftigooda ay caqabad ku yihiin ama ay ka hortaagan yihiin in haweenku ay guursadaan xilliga waxbarashada ku jiraan aada baad mahadsantahay yuusufow siday ka dhawaajisay abaayo imaanba horta lama wada dhihi karo kama wada horyimaadaan maxay ahayd toole ragguna isku mid ma aha laakiinse gabadhu waxay ku khasban tahay waqtiga ay ninkan la haasaawayso ama ay sheeko wadaaga yihiin inay ku tiraado dee ninyahow maxay ahayd toole ardayad baan ahay makafaalo qaadaysaa inaad dabcan ii wadaysid jaamacadayda ama dugsiga sare aan dhiganaya ama waxay baranayso uun markaas haddii ay heshiis ku galaan ilama muuqato inuu hadhow caqabad ka keenayo wayse dhici kartaa qofku waa bini aadan marka taasina dabcan waxa waaye inuu dee ninkuna waa laga yaabaa mararka qaarkood inuu isbedelo gabadhi ballanta uga baxo taasina waa caqabad aad u fara badan laakiinse ma badna hadday gabadhu marka hore ninka ballan la gasho waata adiga qorshahaaga marka haddii aad jaamacadda dhammaysid oo waxbarashadaada aad ka gungaadhid ma kugu jiraa qorshaha inaad guursatid oo aad guri yeelatid se waxa weeye qorshaha waa ka duwanya intaana xilligaa la gaarin oo waxaad doonaysaa adigoo jaamacaddaadi wata inaad xilligan u tafaxiidato ama aad bilowdid sidaad guri ku yeelan lahayd iyo qoys aad baad u mahadsan tahay yuusufo horta wax wanaagsan waxa ah gabadhu dabcan caqabadeeduba ha iska badnaatee markii ay jaamacadda dhiganayso kaleeto inay qoys noqoto hooyo noqoto maxay ahayd waa guul aada u fara badan aniga haddaan kuu soo laabto dabcan kolle jaamacadda hadda wax yar uunbaa ii haray waxaan ku rajoweynahay insha allah markaan waxbarashada dhammeeyo kabacdi inaan gursado laakiin intaan waxbaranaya inaan gursado ma jecle
waayahay gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay imaan waa kaaga mahad celinayna dhalinyarada maku wacyigelisaa in iyagoo waxbaranaya dumarka inay guursadaan talooyin noocaasa ma siisaa haweenka aad baad u mahadsantahay yuusuf ow dadaalka aa wadaan iyo wacyigelinta bulshada aad usoo jeedinaysaan ee asbuuclaha ah intaas kabacdi markaan usoo noqono horta hal mar dib waxaan u eegayaa gabdhahu gabadhu caqabad ninku hadduu ku noqdo oo ay dhacdo in ninkeedu caqabad ku noqdo waa inaysan marna ka harin ama aysan ka fariisan hiyigii iyo hamigii ay lahayd waa inay gabadhu iyadu yeelataa karti iyo awood iyo qofnimo ay iyadu qofnimadeeda kula soo baxayso wixii ay rabtay iyadoo gurigeeda iyo reerkeedana aan burburinayn haddana waa inay tahay qof mar walba mowqifkeeda ku taaganoo rabta inay waxbarato kana harin dhib walba oo soo wajahda intaas kabacdi markaan usoo laabta su-aashii ahayd wacyigelin ma ku samaysaa gabdhaha waxbaranaya in ay guursadaan oo reer yagleelaan xaqiiqatan haa oo waa wax wanaagsan gabadhu inay guursato oo reer samayso maantana waxaan u wada joognaaba waa in awlaad ilaahi subxaana watacaala inagu gallado oo guri iyo reer qurux badan aan kasoo jeensano gabar kastana waan kula taliyaa in ay waxbarashada iyadoo wada ay guursato waayo waxay ka qaadaysaa adayg waxay ka qaadaysaa karti waxay baranaysaa sida loo xaliyo dhibaato walba oo hortimaada waxay baranaysaa sida ay beri ka maalin u wajihi lahayd caqabado badan oo intaa ka adag aad baan ugula taliyaa gabdhuhu inay wax bartaan si walba ay wax ku baran karaan iyaga oo hooyooyina iyaga oo gabdha-ana in ay guursadaan oo iyagoo waxbaranaya ay guurka iyo waxbarashada isku dabaqaan kadibna ay kasii socdaan marka waa wax wanaagsan beri ka maalina gurigaaga iyo reerkaaga wuuba la qabsanaya odagaaga iyo haddii aad intaasoo sana wax soo baranaysay waxbarasho kasii sarraysiiyo meelo kasii fogfog xataa haddaa aadid dee wuu kugu bogaadinayay markaas cidna ku hor istaagi mayso qofta waxaa tahay wixii la qabsatay midda kaloo jirta waxa weeye hooyada waxbarata oo iyadoo awlaad leh waxbarata faa'iido badan bay leedahay ilmihii wuxuu la qabsanayaa in hooyadiis tahay hooyo aqoon leh oo waxbaranaysa tusaale marka anigu iska soo qaado afarteedi sanoo jaamacadda ilmahaygu way la qabsadeen xilligii jaamacadda waxaa dhacday sanadkii dambaa jaamacadda dhameeyey galab walba way kicin jireen hooy galab jaamacadda aadamaysa miyaa galabta aan la bisto suuqa aad wuxuu kuleeyahay jaamacadda miyaad aadaysaa marka way la qabsadeenoo inay kaa daba ooyaan iyo inay kugu dhagaan iyo markasta waxay aaminsan yihiin mararka qaarkood hoy ma shaqaad heshay ma shaqaad doonanaysaa bay kuleeyihiin marka ilmihii xataa tababar bay u tahay way ku tababaranayaan
waayahay gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay raqii frinta aad u dambeysa aa u dirayso gabdhaha adigoo kale oo dhallinyarada aan weli guursan iyo kuwa kale ee marwooyinka ee la qabo maxaa dhanka ee waxbarashada uga biirin lahayd aad baad umahadsan tahay yuusufo dabcan gabdhaha waxaan kula talinayaa guud ahaan dabcan horta inuu guurku yahay wax wanaagsan oo gabadhu aysan caqabad ama aysan marmarsiiyo ka dhigan marka ay waxbaranayso inay tidhaahdo ma guursanayo jeer aan waxbarashada dhammeeyo waa sax sida iimaan sheegtay dabcan haddaad guursatid adigoo ardayada ad adayg baa ka qaadaysaa waxyaabo fara badan oo markii horeeto aan ku kala baxsanaynba ku kala baxaya dabcan gabdhaha waxaan kula talinayaa haddii aad guursataan idinkoo waxbarashadiina wadana waxbarashada ha ka harinina dabcan way dhacdaa boqolaal qof baanu aragnay gabar kasta markay waxbarashada gasho oo ama jaamacadda ay gasho oo ay guursato inay ka hadho gabdhahaasna waxaan kula talinayaa inaysan waxbarashadooda ka harin dabcan dee meel kastaba ay yeelato hiigsi wanaagsan ay dabcan rajadeedu ay noqoto inay noqoto gabar han leh meel wanaagsan kasoo kacda gabdhaha waxaan kula talinayaa in ay markasta ku dadaalaan dabcan inay noqoto hooyo aqoon leh adduunka wax ka wanaagsan ma jirto inaad noqoto hooyo aqoon leh gabdhaha intaas ayaan kula talinayaa ayaraaq iimaan gabagabada maxaa fariin u diri lahayd guud ahaan haween ku dhegeysanaya
waad mahadsantihiin dhammaantiin yuusuf iyo raaqiyo oo doodwadaag aan nahay gabdhaha i dhageysanaya ee soomaaliyeed horta kheyr hallaa siiya hooyooyinka soomaaliyeed waa hooyooyin kartile awood badan laguna ammaano dadnimo iyo dadaal dheeri ah waxaan kula talin lahaa hooyo kasta iyo gabar kasta oo maanta hooyo kastaoo waxbaratay baan leeyahay iyo gabar kastaoo rabta hadda inay guursato waxna baranaysaa inay dadaalka halkaa kasii wadaan hooyooyinka aan kale oon waxbarana ina haday jaanisi ay wax ku bartaan helayaan ay waxbartaan waxaa jirta yuusuf oo aan meesha laga saari karin hooyooyinkeen kartida way isaga dhasheen oo ilaahay subxaana watacaalababa siiyey oo waa lagu ammaanayo hooyooyinkeen iyagoon waxba baran bay aada noola soo xarbiyeen oo ay iyagoon waxba baran bulsho waxbaratay oo qiimo la soo saareen welina howl kama daala weli waa hogadiyo hawshi way wadaan marka waxaan kula talin lahaa ama baaqa aan u dirayo wuxuu yahay gabar kasta oo waxbaranaysa oo waxbarashadeeda wada horta inay ka guul gaarto oo halkaas iyo meel kasi fiican ay gaarto gabadha maagan inay guursato oo guurmaanka kaga jiro waxna baranaysana yay ka labalabayne kartideeda iyo awoodeeda intay bal tijaabiso hana guursato gurigeedana ha ku fara adeegto waxbarashadeedana ha ku fara adeegto guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadlaynay waxbarashada guurka iyo weliba gabdhaha anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa halkan barnaamijka idinkala socodsiinayey intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waatahay yuusuf maxamuud yuusuf ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya haatanna wararkii ugu dambeeya dhanka cayaaraha waxaa noo soo jeedinaya cabdiqaadir samakaab
mahadsaned maxamed bashiir haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaarayaa iyadoo maanta ay sabti tahay kulamada dhacaya ee ugu soo horeeya maanta waxaa isku hirdinaya kooxda chelsea ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda tottenham waxaana kooxda chelsea oo guuldaro kala soo kulantay toddobaadkii hore ay hadda garoonkeeda ku martigelinaysaa kooxda tottenham tababare hose murinho ayaa dib ugu laabanaya kooxdiisii hore ee chelsea oo uu muddo wakhti wanaagsan kusoo qaatay taageerayaasha kooxda chelsea ayaa doonaya inay guul gaaraan islamarkaana ay dib ugu soo laabtaan waddada guusha kadib toddobaad aan wanaagsanayn oo ay soo qaateen halka tottenham iyagana ay doonayaan inay guulaystaan kadib markii koobka horyaalada yurub kooxda arbi lebsig ay soo garaacday sidoo kale labadan kooxood ayaa ku loolamaya kaalinta afraad ee tartanka horyaalada yurub looga qayb galo waan arki doonaa kulankan oo ah mid xiise badan wixii uu ku soo dhammaado kulamada kale ee dhacaya ayaa waxaa ka mid ah kooxda banley waxa ay martigelinaysaa kooxda banmouth crystal balas waxa uu iman doonta newcastle united shevel united waxaay ishirdinayaan kooxda brighton albion southampton ayaa martigelinaysa aston villa halka labada kooxood ee kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ku kala jira horyaalka ee manchester city iyo lister cityna ay fooda isgelin doonaan dhammaan kulamadan ayaa ah kulamada horyaalka ingiriiska ee toddobaadkan dhinaca iyo talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaraya sabtida maanta ah kooxda bolonia waxa ay la ciyaaraysaa kooxda udeneza yuventusna waxa ay la ciyaaraysaa kooxda sbal laakiin kulanka la wada sugayo ayaa waxa uu yahay kulanka u dhexeeya fiorentina iyo ac milan waxaa stuudiyaha ila joogaa saaxiibkay nuur oo si dhow ula socday kulankaasi inkastoo kooxda ac milan isbedel weyn lagu sameeyey sanadkan haddana kulankan ay la ciyaarayso sida ay ugu diyaargarowday nuur kulankan bal iiga waran maxaa hadda ka cusub ayaa laleeyahay wararka hordhaca kasoo baxaya waa mahadsan tahay samakaab haddii aan dib ugu laabanno ciyaartii hore ee dhex martay milan iyo fiorentina inta horyaalka u socday waxa ay ka dhacday garoonka milan sansiro xilligii ay milan horyaalka bilowga ahaa waxaana fiorentina ay milan kaga badisay saddex gool iyo gool weliba aad ayay uga wanaagsanaayeen iyadoo ku garaacday gurigeeda laakiin ciyaarta maanta ah ma ahan milantii hore sababtoo ah tan iyo sanadkan cusub labada kun iyo labaatanka milan hal kulan ayaa laga badiyey inta kala guula ayay keeneen marna barbara ayay keeneen waxaana taasi ay dhacday markii uu zalatan ibrahimovic uu kooxda kusoo laabtay marka maanta waxaa la filayaa in milan ay fiorentina gurigeeda kusoo garaacday sababtoo ah fiorentina kulamada uga dambeeyey hal kulan oo keliya ayay badisay inta ka horeysana waa laga badinayay tababarihii ayay badishay qaar ka mid a ciyaartooydeeda uu ribri ka mid yahana dhaawac ayay ku maqan yihiin aad baa u mahadsan tahay nuur zalatan ibrahimovic oo ac milan hogaaminayana bal sanadkan meesha ay ku dhammaystaan ayaan arki doonaa wararkeennii cayaarahana waa naga intaa haatanna dhegihiinna waxaa soo gaaraya cod ka baxsan ee fanaanka cabdidiili
gurigaajo waa laga guuraa ayuu yidhi cabdidiini heestaasi ayaana u dambeysay idaacaddeeni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna afarta galabnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo